الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب xad الridة gaalowga iyo ka noqoshada diinta xadkeedii ayuu u baab yahay markaa ridda asalkeeda arujuuc can ishay ilaa hayri waxaa la yidhaha ka noqosho wax laga noqdo wax kale loo noqday iyo riddo la yidhaahdaa sharci ahaanna waxa weeye qofka baaliqee caaqilka ah ee muslimka ah oo islaamnimadii ka noqda ama la yimaada wax islaamnimadii burinaya oo liddi ku ah ayaa la yidhaahdaa markaa riddada noocaasi xadkii ay yeelanaysay ayuu halkan kaga hadlayaa riddada iyo ka noqoshada islaamka sharci ahaan waxaa la yidhahaa noocyada gaalada gaalnimada waa nooca ugu xun waa ta ugu adag xugun ahaan waayo ilaahay baa yidhi waman yartadid minkum can diinihi fayimud wahuwa kaafirun qofka ka noqda ee idinka mid ee diintiisa ka noqda ee dhinta isagoo gaala acmaashoodii waa burtay baa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaha yihi waman yabtaqii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofka ka doona islaamnimada waxaan ahayn diin inuu ka dhigto laga aqbali maayo xadiidka saxiixa ee bukhaari uu warinayo wuxuu nebigu yihi man badala diinahu faqtuluuhu qofka diintiisii islaamnimada bedela dila culimmada muslimiintuna waa ay ku ijmaacsan yihiin qofkaa ridoobay ee gaaloobay ee islaamka intuu ku jiray dib uga noqda in xadkiisu yahay in la dilo culimmada muslimiintu waa ku ijmaacsan yihiin waxa ay uun isku khilaafsan yihiin istitaabadiisa iyo ka toobadalabkiisu ma waajib baa mise waa mustaxab marka abuu xaniifa qaba inay mustaxab tahay kuwa kalena waxay qabaan inay tahay waajib in toobad laga doonaa taasi waa mid caynkaas oo markaa nusuustaasi ay tilmaantay ijmaaca culimmaduna uu ku soo arooray maanta laakiin hadallo fara badan ayaa jira caalamka iyo sayxaad oo la leeyahay waxaa jira wax xorriyatulinsaan la yidhaahdo xorriyatulictiqaad baa jira yacnii caalamkii maanta wuxuu noqday beryaha hore ee waxaa la wadwaday wax yaroo meelo yaryaroo kooban baa la joogay iminka caalamkiiba isu wada furmay markaa dasaatir iyo nidaamya ayaa la samaystay markaa qof waliba waa u xor halkuu gelayo seexaad iyo arrimo noocaasa ayaa jira oo gaashaanka u daruuraya xadiidkaa bukhaariga arkaysaan iyo axaadiid kaloo fara badan oo la midaba yacni tilmaamaya ilaa xad qaar baa yani waxay ku tilmaamayaan inaanay islaamkaba arrinkaasi waafaqsanayn qofka muslimka inuu beri ka noqdo ay tahay culimada qaar baa markaa iyaguna waxoogay dhexdhexaada sameeyey oo yidhi waar haddii uu markaa waxay ahayd uu ka baxo oo dabeetana uu cid kale ku soo biru inagu collaatabo ayuunbaa la dilayaaye laakiin miduunaan waxba samaynin laakiin ka baxo alaan iska galay isaga yaan la taabanin ayay yidhaahdeen wax liyaariya waxaa soo dhamminaa waxayuun ka imanayaan manbaca saaxiibtinimada diimaha iyo almusaayara maca alkufaar gaalada markaa la socodkeeda iyo saaxiibtinimada diimaha iyo xiwaaru ladyaan diimaha doodahooda iyo halkaasunbay markaa wada galaan waana yacnii uu ka heli karaa afkaarta iyo markaa waxa ay yidhaahdeen culimmada markaa noocaa ka hadashaa alriddat wa xorriyat aladyaan ayaad mawduucaasaad ka heli kartaa internetka wax fara badani ay ku jiraan markaa wuxuu uhi sheekhu kufru lmukallafi hiya riddadii kufru lmukallafi qofkii mukallafka ahaa gaalowgiisa ayaa la dhahay ikhtiyaaran uu gaaloobo kaasoo dii hudan hanuunu saaxiiba walow lifardin faral min salaatin ka ahaaday oo jaxada uu diidayba ha ku gaaloobe wa tajib istitaabatun towba dalab ayaa waajibaysa lan yuhmala loona kaadin maayo e haddii markaas uu toobad keeni waayo waa la dilay in lam yatub haddaanu toobad keenin fa waajibun waxaa waajiba an yuqtalaa in la dilo wa bacdu laa yuqsalu la maydhi maayo walaa yusallaa calayhi laguna tukan maayo kallaa maya dafnan aasid maca muslimin muslim lala aasaana yacnii wax suurtagalahoo dhacaya ma aha waxau sheekhu leeyahay riddadu waxa weeye waa qof dii hudan hanuunu saaxiiba bimacnaa muslima baaliqahoo caaqila mukhtaarahoon mukri ahayn oon la qasbin oo gaalooba ayaa la yidhaahdaa mukallaf baynu leeyahay sabigii iyo majnuunkii wixii ka soo baxay ee hadallaahi wax ictibaaray leeyihiin ma jirto waxaynu nidhi ikhtiyaare haddii lagu qasbana ayana mayo ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan qofka haddii la qasbo isagoo qalbigiisuna iimaanka ku xasiloon yahay islaamnimadiisa waxba ka noqon mayso dii hudan baynu nidhi hanuunu saaxiibo bimacnaa muslimehe dee gaalkii waxa uu sameeyuu la yimaadaa waa gaalnimadiisii uu sii wadwatown markaa waxaanay gaalnimadaasi ku imanaysaa qofkoo shay lagu kulansan yahay culimmada muslimiintu oo diinta markaa barasho la'aan lagu yaqaano hadduu diido walow shaygaasi faral salaad ka haday diidayba faral salaadeedba ha diido ama shay muxaramo bilijmaac lagu xarimo diinta laga ogaaday barasho la'aan xaaraantinimadiisa xalaaliya sida zinada khamriga cabbitaankiisa ama shay xalaal ah oo lagu ijmacsanya xalaalnimadiisa oo diinta barashalaan lagoda sida guurka oo kale ayuu markaa xaaraan ku tegey ama wuxuu rumeeyey waxaan waajib ahayn ama misxaf buu markaa dee qurun ku tuuray amaba markaa sida dee maanta caanka ah ee shaayaca noqotay diintii buu caayay ama ilaahay buu caayay ama malaa'igtii buu caayay ama rasuul ka mida rasushii buu caayay afcaasha noocaasa iyo aqwaasha iyo ictiqaadaadka noocaasa ah ayuu lagu ridoobaa ama dheerdheel ha aata ama ictiqaad ha aata ama canaad ha ahaato midkay doontaba waxyaalahaasi ha uga soo baxaane waa uu ku ridoobayaa qofkaasi oo diinta u kaga baxaya waxaana waajiba istitaaba in murtadkii intaan la dilin la yidhaahdo war toobadkeen waayo wuxuu aha qof islaamka ku xurmaysan waxaa laga yaha shubhe iyo balaayo kale inay istustay markaa haddii lala hadlo oo la weydiiyo oo loo naseexayo inuu waxaa ka hadho ayaa dhici kartaa loona kaadin maayee isla markaaba dee istitaabadaasi aan la weydiin haddii uu toobad keeni waayona waxa waajiba in la dilo man badela diinahu faqtuluuhu qofka diintiisa bedela dila ayaa nebigu sala allah alay sl xadidkaa saxiixa markaa rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaado halkaa qaayatulbayaanku hal bayd buu raacinayaayoo nusakha kale aanay dhigaynin wa bacdu laa yustiqsal walaa yusalla calayh maca muslimin dafnan kalla baydkaasuu markaa isagu raacinaya o nusakha kale aanay dhigaynin intaa aanu toobad keeninee la dilay dabadeed la maydhi maayo laguna tukan maayo qof muslima iyo xabaalaha dadka muslimiintii leeyihiinna lagu aasi maayo ee waa in markaa jiifadiisa iyo bakhtigiisa meelaha qashinka magaalada la geeyo lagu tuuraa kufrulmukallafi riddadii waa kufrulmukallafi qof baaliqoo caaqila gaalnimadii ikhtiyaaran uu gaaloobo kaasoo dii hudan hanuunu saaxiiba muslima walow kaana lifardin bacda oo min salaatika adoo jaxada u diiday faral salaadeed ba ha diiday wa tajibu istitaabatun tawba dalaba ayaa waajibaysa lan yuhmala loona kaadin maayo in lam yatub haddaanu toobad keenin fawaajibun waxaa waajib an yuqtala in la dilo wabacdu intaa kadib laa yuqsal la maydhi maayo walaa yusalla laguna tukan maayo calayhi kallaa bimacnaa ka joogso oo ha sabaynin dafnan aasid maca muslimiin muslim aad la aastana ha samaynin arrinkaa ka dheerow oo marka qubuurta muslimiintana ha ku darin min duuni jaxdin diidma sokadeed caamidan xaalu u camdin maa sallaa aladii kamaa sallaa aan tukanin can waqti jamcin xataa akhrajahaa salaaddii ilaa uu ka saaray can waqtihaa aw waqti jamc ama waqtigii salaaddii kale lala jamcin jiray istatib ka tooba dalab falqatla dil markaa laazim bisayfi aad ku disho xaddan xadnimada loo dilo bacda daaka kadibna salaatunaa salaadeenni baa tii calayhi lagu tukado uma dafnu iyo aasid fii qubuurinaa qubuurteenna lagu aaso ayaa u sugmay u waajibi halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu salaaddii markaa salaadda haddii qofku uu inkiro waajibnimadeeda uu yidhahdo waajib naguma aha ama uu yidhaahdo annagu mansilo iyo derajo iyo meel baanu gaadhnay salaaddii ay nagaga dhacday makaanu ku soo tukannaa meel heblaayaanu ku tukannaa ama waajibba maaha buuhi amaba looma baahna buuhi doodaha iyo murannada noocaasa hadduu qofku la yimaado islaamnimada waa kaga baxaya waa ridoobaya xukunkiisuna xukunkii murtadkii ayuu noqonayaa kase isagu isagoon dafirsanayn oo waajibnimadeeda qirsan wahsi iyo caajisnimo u tukan waaya hal salaada ilaa wakhtigeedii iyo wakhtigii salaaddii lala jamcin jirayba haddii salaad kale lala jamcin jiray uu ka baxayo waxaa laga faraya inuu toobad keeno hadduu toobad keeni waayna waa la dilayaa oo seef baa lagu dilay oo xadnimaa loo dilayaa halka kii hore gaalnimo loo dilayey ee isagu inkiray waajibnimadeeda kan xadnimo ayaa loo dilayaa mar haddii xadnimo loo dilay waa lagu tukanaya qubuurta muslimiintana waa lagu aasaya waa la maydhaya waa la kafaya qubuurta muslimiintana waa lagu daraya ee in labadii qofkii taarikusalaadka ahaa ama camdiha yani isagoo ogol ha ka tago ama isagoo di ha ka tegay in la dilayo culimmadu way isku waafaqsan yihiin laakiin midna waxay leeyihiin gaalnimaa loo dilay midna xadnimo ayaa loo dilaya min duuni jaxdin diidma sokoleed isagoon diidin ma salla aladii kamaa salla an tugan camidan xaalu u camdin can waqti jamc xataa akhrajahaa can waqtiha oo waqti jamc ilaa uu ka saaray salaaddaa wakhtigeedii amaa wakhtigii jamca wakhtigeedii baa maa ama wakhtigii tii lala jamcin jiray oo masalan dee salaada duhur lagu dili maayo ilaayo salaaddii xataa lala jamcin jiray casarkaa wakhtigeeda u baxo salaada maqrib lagu dili maayo ilaa waagu dilacoo salaaddii cishaa'e lala jamcin jiray in wakhtigeeda baxo ila inuu qaasir yahay inuu inuu jaamic yahay uu jamcinaya ayaa dhici karta markaa ilaa uu saaray salaadda wakhtigeedii uu ka saaray ama wakhtigii tii kale la jamcinaya uu ka saaray istatib ka tooba dalab falqatla falzim alqatl aw facalayka alqatl dil baa markaa ku idhahda inaad disho haddii uu toobad keeni waayo bisayfi lagu dilo xaddan wayakuunu xaddan xad ayaanu noqonayaa ee gaalnimo loo dili maayo bacda daa kaa dabadiina salaatunaa salaadeenimada calayhi in lagu tukado waa la maydhi waa laka waa lagu tukado uma dafnu iyo aasistii qubuurinaa qubuurteenna lagu aaso baabu xaddi zinaa zinada waxaan la yidhaahdo xadkeedii ayuu u baab yahay zinadu waa galmada iyo isutaggaa xaaraanta ah waxay markaa culimmada muslimiintu ku kulansan yihiin xaaraannimadeeda waana wax saa'irulmilal diimaha oo dhan lagu xaaraantinimeeyey waa markaa waxay mafaasid fara badan iyo dhibaatooyin fara badan ay ka dhalanayeen oo acraadii iyo sharaftii ay ku dhacayso waa wax ansaabtii iyo abtirsiintii dadku ay isku dhex gelayaan oo isku qaldamayaan waa wax markaa manbac u ah fasaad iyo akhlaaq xumo iyo amraad iyo xanuunno fara badan oo fara badan ayuu asal u yahay markaa wuxuu leeyahay waana xad aad iyo laxaad u adag ayay markaa leedahay qofka guri hore soo maray yurjamu waa la rajmin oo dhagaxbaa lagu dili xurun qof xoroo muxsanun muxsan ah oo bimacnaa la dhowray oo bilwadi muxsan ku noqday bilwadi mucaamalo fii caqdin saxiixin caqdi iyo guur saxiixa mucaamalo ku sameeyey walxaali wa isagu duu takallufin u mukalaf iyo baaliq caaqila walbikru qofkii dhallinyaradaha in guur hore soo marin xadkiisu waa jaldu mi'atin boqol jeeda lilxorri kii xortaa wa nafyu caamin iyo sanad musaafiriintii qadra dacni safari dacni alqasr gaabinta safarkiisa qadarkii ayaa loo musaafirin wardiq kii addoonka ahaana nisfu اljald jeedalka barhkii wataqarubi iyo musaafiriinta iyo qariibowga niskii weeye waxaa sheekhu leeyahay qofkii zinaystay ee xorka ahaa ee muxsanka ahaa rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaadee waa la rajmin oo dhagax baa lagu dilay muxuu markaa muxsan ku noqonayaa iyo rajmiga uu ku mudanayaa waa marka wad iyo galmo iyo mucaamalo uu ku sameeyo isagoo qofku mukallaf oo baaliq oo caaqila caqdi iyo guur saxiixa haddii uu galmo iyo mucaamalo ku sameeyo waxaa la odhanayaa waa muxsan isagoo baaliq oo caaqila hadduu isagoo majnuuna ama sabiya markaa caqdigaa yacni mucaamalada ku sameeyey ictibaar ma yeelanaysa laakiin isagoo mukallafa oo baaliqahoo caaqila haddii markaa caqdi saxiixa iyo guur saxiixa uu samaysto sidaa mucaamalo markaa uu ku sameeyo waxaa la odhanayaa kaa loogu yeedhayaa muxsan haddii markaa zina uu noqdo wuxuu noqonayaa xadkiisu rajmin iyo in dhagax lagu dilo taana waxaa tilmaamaya aayaddii qur'aanka ahayd ee tilaawadeeda iyo akhrinteeda la nasakhay laakiin xukunkeedii uu joogo ee qofka labada sheekh wa sheekhatida zaneeyaa farjum walbatta uu lafdigeedu ahaa labadaa qof ee guur hore soo maray haddii ay sinaystaan rajmiya baa ilaahayd oo dhagax ku dila waa aayad qur-aano tilaawadeediina la nasakhay xukunkeediina baaqi yahay qowlan wa ficlan nebigu sala allah alay slm waa rajmiyey qowlkiisana markaa uqdiya unays ila imra'ati hada fa in ictarafat farjumha unaysa u kac gaba ninkaa gabadhiisu hadday qirato rajmi buu idhi markaa ficil ahaana way uga sugnaatay qowl ahaana nebiga sala allahu alay slm way uga sugnaatay waxaana la tilmaamay qofka intuu guur wanaagsan oo saxiixa soo maray dariiqii toosnaa iyo wanaaggii arkay isla markaa haddana noqday ee xumaan iyo qaraaf u noqday qof markaa qiimale inaanu ahayn qof markaa khubsi iyo xumaane ay ku jirto markaa maskaxdiisa weeye qof markaa jartume iyo jeermisa weeye ummadda in la dhaafiyo ay tahay weeye sidaasaa markaa islaamku u arkayaa dee xukunkaana waxaa u jideeyey ilaahii abuuray ayaa u jideeyey ayaga gaaladu maanta yacnii taa waxay u arkayaan in xaqii bini aadannimo meel laga dhacayo tahay qanaabilka ugu dambeeyey ee ay lubnaan la dhacayaan iyo falastiiniinta ay la dhacayaanna difaac iyo xaq bay u arkayaan inay qanaabisha u dambeeyana la dhacaan yacnii waxaa islaamku sheegayna hadday boqol jeedal tahayna waxay u arkayaan xaq darro marka waxa weeye xaq insaan la difaaci maaye xaq insaan ayaa ku tuntay oo baabiiye waxa weeyaan islaamnimadan iyo diintan unbaa lagu duulimaad yahay kaasi waxa weeyaan labadii qof ayuu guur hore soo maray sidaa u adag yahay haddana sugnaanshihiisana aad iyo lixaad baa loo adkeeyey oo dee wuxuu ku sugmi karaa qiraal ama afar markhaati oo raga oo arkayey yacni sida fargalka iyo markaa fartu ay isugu jireen alaabtoodu inay isugu jirtay arkayey oo sidaa u fura ayuunbay ku sugmi kartaa macnaha waa sida loo adkeeyey haddii ay saddex noqdaan oo ay arrinkaa caddeeyaano mid afraad waayaanna ayaga ayaa siddeetan jeeda lagu dhufanaya oo la odhanayaa waa ceebaysan dadka xadulqadaf baa lagu dhufanaya qofkii isagu bikriga ahaa rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaadeen isay u guur hore soo marin kii xorta ahaa boqol jeedal baa lagu dhufanayaa hal sanana waa la musaafirin oo waxaa la geyn masaafat alqasri laba maalin socod ilaa koob iyo siddeetan kilomitir halkaa falka ayaa waxa uu ku sameeyey ayaa laga kaxaynoo markaa la geyn markaa dhinac waa ka nooc cuquubo ah dhinacna waa ka nooca suraadahoo dee waliyashad cadaabahuma daa'ifatu min almu'miniin baa ilaahay yidhi koox muuminiinahi cadaabkooda iyo marka la jeedlayo ha xaadiraan oo goobjoog ha ahaadaan dee marka halkaa lagu jeedlo ee ummadda oo dhammi ay ogaato mar iyo xaashkaa horta isagaa lagu ridaya marna waaba asturaadoo dee waxaa laga yaabaa haddii magaaladiiyo dhulkii lagu sii dhex daayo dee in faraa la ysugu fiiqo dabadna sidaa loo leeya waa kii shalay halkaan lagu garaacayo waa kii la jeedlay dee inuu markaa iskaba waashaa waaba dhici karta sidaa daraaddeed asturaad bay uga tahy in meeshii laga kaxayo meel kale la geeyaa kii addoonka ahaa rag iyo dumarba midkuu doono ha ahaadee waa jeedalka barhkii oo kontona iyo lix bilood sanad barhkii oo markaa iyana la musaafiriyo yurjamu waa la rajminoo dhagax baa lagu dili xurun muxsanun qofkii xorta ahaa ee muxsanka ahaa ee muxsanka ku noqday bilwai galmo iyo mucaamalo fii caqdin saxiixin caqdi saxiixa uu ku sameeyey walxaal huwa duu takallufin uu baaliq caaqila yahay walbikru kii aan guur hore soo marin xadkiisu waa jaldu mi'atin boqol jeeda lilxorri kii xortaha wa nafyu caamin iyo sanad in la masaafiriyo qadra dacni alqasr qasriga safarkiisa qadarkiisa qadarkii salaadda markaa lagu gaabin jiray oo laba maali socda wariq wa xaddu riq raqiiqa xadkiisa nisfuuljald waa jeedalkan barhkii wa taqarubi iyo masaafiriinta iyo qariibaynta barhkeed wa duburu lcabd addoonka dabadiihu zina weeye kal ajnabiyi sidii ajnebigii oo kale waman ataa bahiimatan neef xoolaa ka u taga ow dubura zawjatihi ama xaaskiisa dabada uga taga ow duuna farj ama xubinkaa taraka meelaan ahayn uga taga cusira kaa isaga waa la ganaaxayaa waxaa sheekhu halkanna uu inoogu sheegayaa waxyaalihii markaa aan zinada markaa ahayne ee waxyaalaha markaa kale ee sida liwaadkii iyo dabakamarkii iyo xoola waxkadaygii iyo ayuu markaa inoogu sheegayaa marka waxa uu leeyahay sheekhu hadduu addoonkii addoonkiisii dabada uga tago zine ayay noqonaysaa sidii mid kaloo ajnabiaba hadduu dabada uga tago ay zine u noqonaysa addonkiisi hadduu uga tagana zine noqonaysaa bimacnaa liwaadkii iyo dabakamarkii wuxuu la mid noqonayaa un zinadii oo kale oo xadkiisuna wuxuu noqonayaa haddii uu guur hore soo maray in la rajmiyo dhagax lagu dilo haddii kalena in la jeedlo ayuu noqonayaa markaa culimmadu waa saddexa qowl bay ka leeyihiinoo qaar qaba inay kaba xad hoosayso oo tacsiir iyo waxaasuunay leedahay waayo dabci ahaan baa looga ordayaay wax raajaco kale looma baahna iyo sida shaaficiyadoo kale oo zinada kala mid dhigay iyo qaar yidhi markaa way kaba fool xun tahay oo liwaadku waa ka foolxiya qaar baa yidhi sidii qoomuluudba loo dallacay isagana buurta ugu dheer inta la saaro ha laga soo tuuro dabeetana dhagxaanna ha laga daba keeno halkaa lagu dilo waxaa kaloo sheekhu uhi qofka bahiima iyo neef xoolaa u taga ama xaaskiisa markaa dabada ka mara ama duuna farjin markaa meelaan ahayn uga taga cusira kaa isaga waa la ganaaxayaa waxa lahi macsiyo kasta oo aan xad iyo kafaaro toona aan lahayn waxa ay leedahay uun ganaax waxoogay jeeda la'ah adigu waxa la yaaliya wixii uu arka markaa xaakimku uu arka inay kaafi ku tahay ee raajic noqonayso ayuunbaa lagu edbinaya lagu samaynaya waana taynu lahayn tacsiirta noocaasa adna xuduud lama gaadhsiiyo xuduudda halkii ugu hoosaysay la gaadhsiin maayo wa duburu lcabdi zina weeye kal ajnabiyi sidii ajnebiga oo kale waman ataa bahiimata neef xoolaa qofka u taga ow dubura zawjatihi ama xaaskiisa dabada ka mara aw duuna farj ama farjiga meelaan hayn uga taga cusira waa la ganaaxayaa baabu xad lqadf xadulqadafkii ayuu baab yahay xadulqadaf ama qadfintu waxaa la yidhaha ganid iyo ku sheegid zine iyo xumaan lagu sheego qof muxsan ahoo dhowrsoon waana dembi weyn marka dumarkaa weliba muxsanaadkaha dhowrsoon qofku zinadaa iyo xumaanta uu ku sheego waa dembi weyn ayay noqonaysaa markaa wuxuuhi sheekhu awjib waajibi liraamin calaa raamin kii ganay ee ku sheegay biliwaati iyo wazinaa liwaad iyo zino waxaad ku waajibisaa jalda amaaniina siddeetan jeda lixorin calaa xorin lixorin kii xorta ahaa u waajibi xorkaasoo axsana yacnii muxsana waliraqiiqina annisb nisagana u waajibi carrib muxsanan haddaba ka muxsankaa waxaad ku eray bixisaa mukallafan qof mukallafa oo aslama islaamay xuran kaasoo xoro maa zanaa aan sinaysanin wain taqum hadday istaagto bayinatu markhaati calaa zinaahu zinadiisa yasqudu wuu dhacayaa kaan sadaqa isagoo rumeeyo oo kale ka dhigantay qadfan aw cafaahu ama ka cafiya waxau sheekhu leeyahay waxaad ku waajibisaa qofkii raamiga ahaa ee ganay ee ku ganay ee ku tuuray inuu liwaad iyo dabakamar iyo zina sameeyey siddeetan jeedal ku waajibi marka uu yahay weliba dee qof mukallafa oo baaliq ah oo caaqila sabiya majruur hadday waxaa sameeyaan maya mukhtaar ah oo doortay oo aan la qasbaynin oo aan asal u ahayn hadduu asal u yahayuu waalidkii yahayna la xadi maayo siddeetan jeedal ayaa lagu dhufanayaa waana marka uu dee qadfiyo ee waxaa ku sheego qof xorahoo muxsanahoo dhowrsoon addoonkiina isagana nis buu noqonayaayoo afartan jeedal ayuu isaguna yeelanayaa haddaba muxsanku halkan wuxuu noqonayaa halkii sinada qofka waadigahee isagoo kaamila caqdi saxiixa mucaamalo ku soo sameeyey aynu zine markaynu joognay nidhi halkan muxsanku wuxuu noqonayaa waa qof baaliqa oo caaqil oo mukallafa waa qof muslima gaal maya waa qof xora waa qof zine iyo qaraaf aan lagu aqoonin haddii uu qadfiyo uu qadafka ku sheego sabi ama majnuun amaba addoon amaba qof aan dhowrsoonayn lagu yaqaano zinadiiyo xumaantan muxsan qofkaasi ma noqonayo qofka qadfi ah xadkaa siddeetankaa lagu yeelan maayo bal waa la tacsiiri oo dhib ayuu geystay waxaa kaloo sheekhu inoo sheegayaa haddii ay bayino iyo markhaati isaagu markhaati soo oogo zinadiisa markaa hadduu markhaati u keeno ninkan inuu zinaystay uu markhaati u keeno u yidhahdo waxaanaan ku sheegaya waa wax jiroo markhaataan u hayaa xadkii waa ka dhacayaa waxaa kaloo xadkii ka dhacayaayoo la mida hadduu qofkan la qadfiye qofkan qadfiyeba u rumeeyo u yidhahdo waa runtii waa zinadaa uu sheegaya way jirtaa ama uu iska cafiye ou yidhaahdo yacni waan cafiyey iska daaya hadduu yidhaahdana ayadana wuu ka dhacayaa awjib waajibi liraamin calaa raaminkii ku ganay biliwaadi wazinaa liwaad iyo zino kii ku ganay ee ku sheegay lixuri lixurin axsana qof xorahoo dhowrso kii ku ganay waxaad ku waajibisaa jalda amaaniina siddeetan jeedal waliraqiiqi addoonkiina waxa aad ku waajibisaa isna qadafkaa sameeyey annisfa kala badhoo afartan jeedal ku waajibi carif muxsanan qofka muxsankaana waxa aad ku tacriifisaa mukallafan baan yakulaada mukallafa qof baaliqoo caaqila aslama kaasoo islaamay xuran kaasoo xoro maa zanaa aan sinaysanin wain taqum haddii ay kacdo oo istaagto bayinatu markhaati calaa zinaahu zinadiisa furaysaa yasqudu xadkii waa u dhacayaa kaan sadaqayso ou rumeeyo oo kale weye qadfan ow cafaahu amaba ka cafiyo oo kaleba wey baabu xadiis ariiq wallahu aclam markaa inoogu joogo الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب حد سرقة tuugada xadkeedii ayuu baab yahay asariqa iyo asirqa waxaa la yidhaahdaa akhdu lmaali khufya xoolo iyo maal loo qaato si qarsoodiya oo aan muuqan ayaa sariqa la yidhaahdaa sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa akhdu lmaali khufyata min xizi milihi bisharaa'ita makhsuusa waa maal loo qaato hoos xirsumithina laga qaato shaygan shayga la midkaa meeshii lagu ilaalin jiray ee weelka iyo hoyga u ahayd laga qaato iyadoo loo fiirinayo weliba shuruudo gaar ah dembiyada waaweyn ayay ka mid tahay waxaanay waajibinaysaa gacanta in la gooyo waxaana u asala aayadda qur-aanka ilaahay leeya wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa ilaahay waxa uu leeyahay tuugga iyo tuugadda waxada alla wuxuu leeyahay gacmaha jara iyadoo lagaga abaalinayo waxa ay kasbadeen iyo dhaca iyo tuugada ay sameeyeen iyadoo lagaga abaalinayo jara baa ilaahay yidhi waa amar ilaahayna faray xuduuddana dee waxaa loo sharciyeeyey mid lagu ilaalinayo nafda mid lagu ilaalinayo maalka mid lagu ilaalinayo cirdiga iyo sharafda midba waxbaa lagu ilaalinayaa kan waxaa loo sharciyeeyey in maalka dadka lagu ilaaliyo oo lagaga joogsado idan marka tuuggiya gacanta la gooyo yacni tuugadii way istaagaysaa way yaraanaysaa sida yacni nin baa wuxuu iga sheekeeyey wuxuu yidhi waxyar taataaban jiray oo waxyar xadxadi jiray baa wuxuu yidhi waxaan maqlay sacuudiga ayaa meelo dhan oo suuqyo dhan baa jiro marka la aadaamo dahabka iyo dheemanka iyo wax walba laga dhaqaaqo dabeedna waxaan idhi bu uhi war intaad afrikaankan iska bakdiya ee jeebadihiisa ku meeraysanaysa halkaa iska qabo wuxuu idhi intii aan sahankii iyo hawshii ku jiray baan dad gacmaa la gogoynaya maalintii dambe aan arkay maxay ahaayeen baan idhi markaasaan idhi waa kuwa waxada ayaa sidaa gacmaa loo gooyaa ninkii gabay buu tiriyo wuxuu uhi risiq samada laga soo dejo iyo si alla mooyaane sancadaan wataa igawallaytan iga saaraynin buuhi wax kaloo meel kale laga yimaadana mooyaane laakiin shuqadaan halkan u imi tan iga saari mayso dee gacantaa la jarayaa buu macnaa raadiic bay noqotay markaa xajku wuxuu muuqday mid joojinaya laakiin marka laydhaa ha la xidho macnaheedu waxa weeye ha soo nasto ha soo xoogaysto markuu soo nastuu soo xoogaystay ha la soo dayo dabeetana dardar markhaati bay inuna hargeysaa marka ciidaha iyo tuugta laynagu cafiyo yacni magaalada gelalafka ku dhaca gelin hor iyo gelin dambe waa harka cad baa la isboobaa waayo tuuggii oo soo nastay oo soo naaxay oo dardartiisa qaban baa la soo daynaya halkiisibuu ka bilaabaya laakiin marka cuquubo taa aan ahayn la marinayo ee dhib ay u keenayso waxa weeyaan lama eegayo kan gacanta lago kale isagaa mushkiladdan sameeyey ee dadkii kale ayaa badbaadaya kuwii kalena gacantoodii waa u badbaadaysaa waxaa macruufa oo la yaqaanaa ama masalan ay madhabka shaaficiba macruuf ku ah haddii masalan magta marka laga hadlaya haddii la waayo geela qowl baa jira odhanaya kun diinaar ayaa la bixinayaa markaa nin diinta yacani shaki gelinaya ayaa wuxuu hi yadin bikhamsi mi'iina casadin wudiyat maa baaluhaa quطicat fii rubci dinaarin tanaaqada maa lanaa ila sukuutu lahu wanastajiru bimawlaana min alcaari buuhi wuxuu uhi gacantii haddii la jaro la yidhi shan boqol oo diinaar bay magteedii noqonaysaa marka rubucu diinaar diinaar afar loo qaybiyey barhkii marka waxada maxaa loo yidhi waa la goynaya gacantii e haddii la gooyo magteedu shan boqol oo diinaar bay ahayd buuhi markay rubucu diinaar xaddayna waxaa la yidhi waa la goynaya yacni waa tanaaqud iyo wax iska hor imanaya buuhi waxaasi oo ilaahay baanu ka magan gelaynaa yacni ceeb waxaasoo kale in sharci iyo diin lagu sheega waa ceeb buuhi sheekh culimmada muslimiinta ka mid ah u jawaabay wuxuu idhi cizu lamaanati aklahaa wa arkhasahaa dullu lkhayaanati fafham xikmat albaari wuxuu idhi ciziga iyo sharafda ammaanadu ay leedahay ayaa gacantaa qaali ka dhigay dulliga khiyaanadu ay leedahayna rakhiis buu ka dhigay inay xikmaddiisa faham bimacnaa gacantaasi markay tahay mid aamina oon dadka jeebadahooda u dhicin ee halkaa sideedii ku joogta haddii la gooyo shan boqoloo diinaar baa laga bixinaya ama konton halaad laakiin markay ayada khiyaano iyo dullinimo samaysay jeebadaha dadka gasho yacni intaa yar baa lagu goynayaa markaa ciziga iyo sharafta ammaanadu leedahayna qaali bay ka dhigtay dulliga ay khiyaanadu leedahayna yacni hayarkaasay dhigtay waayo waxaa kaloo sugan isha waxaynu ognahay haddii qofka laga soo tuuranin inay konton halaad tahay waxaa nebigu inoo sheegay sala allahu alay slam hadduu qof gurigaagii adigoo ku sugan uu kaa soo eega daaqadaha iyo meelo daloola oo dhagax u qaadood bash kaga siisad ishii ka jabi ka burburiso wax alle wax lagugu leeyahay ma jirto markay isha caadigeeda ahayd ee halkaa joogtee lagu xadgudbo waa konton halaad laakiin ayadii markay xadgudubtay dadka xurumaadkoodii iyo guryahoodii doontay inay ku qawsta ku eegto hadur baa laga soo qaaday yani waa caynkaasoo kale asaariqu wasaariqatu faqdacu aydiya waa jazaan bimaa bimaa kasaba iyadoo laga abaanay waxay kasbadeen markaa mar waa raadic dee marna waa amar ilaahay ina farayoo dee aayaddan ilaahay leeyahay asaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahumaa iyo waaqiimu salaata wa aatu zakaata salaada sakadana bixiya waa isku mid wax markaa sakadiiyo salaadiina loo qaato tanna looga tagaa ma taallo ama azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhum mi'ata jalda boqol jeedal ku dhufta baa ilaahayn lagu dhufan maayo baa la leeyahay idan markaa ilahay wuxuu leeyahay fatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd markaa kitaabkii badhna miyaa la qaadanaya badhna miyaa laga awaamirtii wixii markaa inoo habboonaadee gaaladu markaa ay ka raali noqonaysana waan qaadanayna wixii gaaladu ay nagu qabsanaysana faraynu ka qaadayna marka waa in diintiina badh la rumaynaya badhna laga gaaloobayo markaa marka waa saariq iyo masruuq iyo sariqa arkaantiisu wa waajibun waxa waajiba bisirqati lmukallafi mukallafka xadiddiisii ligayri aslihi wa farcin asal iyo farac idaan ahayn uu xado yacni gacangoyn ayaa ayaa ku waajibaya maa shayna uu xado tafii'ay oo fii qiimatuhu qiimadiisu birubci diinaarin birubci diinaari dahabin rubc diinaar birubci diinaarin dahabin min dahabin rubc diinaar dahaba walow quraada haba ahaada mid burbura ah haba ahaadee oo bikayrin wax kalena lam yushab aan lagu barxin min xirdi milihi meeshii lagu ilaalin jiray shayga la midkaana lagu ilaaliyey walaa shubhata fiihi wax shubhaayo oo uu ku leeyahayna aanay jirin walaa shubhata fiihi lisaariqin kan xadayna shubha aanay ugu sugnayn ka shirkatin waaba maal ay shuraakay ku yihiin ow yadaciiha ama uu sheegan waxa uu sheekhu leeyahay waxaa ku waajibaya gacangoyn in gacanta la jaro haddii uu xado qof mukallafa bimacnaa baaliq caaqila mukhtaarahoo doortay multasim lilaxkaam oo xarbi aynu dagaallamayna aan ahayn caalim ku ah xaaraannimadan haddii uu waxado waa la goynayaa waxaase laga maarmaana waxa uu xaday inaanu asalkii iyo faracii midna u sugnaanin ee maal ajnebi leeyahay waa inuu yahay oo hadduu maalkii aabbihii wax ka xado ama waalidku maalkii ilmaha haddii uu wax ka xado gacanta lagu goyn maayo waayo mid waliba kan kale dee xuquuq buu ku leeyahay markaa waa in maal cid kala leedahay oo asalkiisa iyo faraciisa ka baxsan waa inuu yahay wuxuu xadaa waana inuu nisaab gaadhaayo rubucu diinaar yacnii diinaar afar loo qaybiyey meeshii waa wax afar giraam afar giraam wuxu dhigmaa ama afar giraam iyo wixii u dhigmaa waa inay wax qiimihiisa uu gaadhayo waa inuu yahay oo dahaba walow dahabkaasi dahabku marna madruub buu noqdaayoo dee mid la jarjaray oo la qaabeeyey buu noqdaa marna tibriya buu noqdaa dee mid iska kuuskuusan oo aan la qaabaynin oo aan la samaynin markaa dahabkaasi haba ahaada quraada haba ahaada mid markaa burbura oo aan markaa qaabkii ama lacagnimo ama xullinimo aan loo samaynin bahaadee laakiin qiimihiisu ay gaadhayso dee rubcu dinaar madruuba oo bikayrin lam yushab wax kalena aan lagu khaldinoo khaalis ah yacnii rubcu dinaar dahabahoo khaalisa waa inuu xalaa ama wax qiimihiisu ay goynayu gaadhayo waxaa kaloo shardiga shaygan uu xaday waa inuu yahay muxaras bixirsi milihi shaygan shayga la midkaa meeshii lagu ilaalin jiray mid lagu ilaaliyo waa inuu yahay hadday masalan lacag oo kala tahay ood mafrashka iyo bannaankaa iska dhigto ma noqonaysa tuugo qofka gacanta lagu gooyo dee waa xoolo aanu lahay inuu qaato waa xaaraan laakiin tuugadii gacanta lagu goynayey ma noqonayso ee marka uu yahay xoolo ilaashan oo ku ilaasha shayga la midka halkii lagu ilaalin jiray masalan waa lacag waa dahab qasnad baa la geliyaa haddaad qasnadii meelaan ahay inaad dhigtood meelaha bannaanada iska dhigtoo saa qofkii uu ku xado lagu goyn maayo gacanta adaa dayacay waxaa kale oo shardi ah inaanu shubha aanay ugu jirin saariqan waxaanuu xaday oo masalan haddii uu maal ay shuraako cid kale ku yihiin walow wuxuu ku leeyahay haba yaraadee hadduu wax ka xada gacantii loogu goyn maayo waayo qayb ka mid oo maalkaasaba waxbuu ku leeyahay ama hadduu sheeganayo iyadana lagu goyn maayo walow yaanay sugninbe hadduu dacwad ku soo ogudaa maalkan anigaa leh walow markhaatiyo caddaynba ha waaye haddii uu maalkii dhaco u kahaysto ayana gacanta lagu jari maayo waayo dee waa kan sheeganaye iddicaaga mar ha ku sheeganayey markaa markaa shuruudaha laga helo ayay noqonaysaa sariqadii qofka xada gacanta lagu goynayey laakiin ka la cararee mukhtaliska laydaayo muntahibka ka xoogga ku qaata iyo ka wadiicada iyo caariyada iyo dafiro iyo kuwaas ayagu ma noqonayaan tuugadii gacanta loo goynayey waayo waxaasi waa wax iska yaroo iska sahlan laakiin waxaa khatarta ahi waxa weeye waxaan khufyadayo hoosta loo qaadanayo ee halkii lagu ilaaliyey laga qaadanayo taasay halisteedii dhibteedu badantahy oo xadkaana loo sameeyey lakiin waxaan kale waa wax iska yar wa waajibun waxaa waajiba bisirqati lmukallafi qof mukallafa xadidii baaliq caqila gacangooyn baa ku waajibaysa ligayri aslihi wa farcin asal iyo farc waxaan ahay cidaan ahayn wax ka xado maa shayna waxada tafii'ay oofin qiimatuhu birubci diinaarin diinaar rubci dahabin oo min dahabina walow quraadda haba ahaado mid burburahoo aan ahayn mid la habeeyey oo bikayrin wax kalena lam yushab aan lagu barxin ee khaalisa min xirdi milihi shaygan shayga la midkaa meeshii lagu ilaalin jirayna lagu ilaaliyey walaa shubhata fiihi wax shubha iyo markaa ismoodsiisina lisaariqin aanay ugu sugnaanin tuugga ka shirkatin waaba shirko markaa ku leeya xoolahanuu xaday ow yaddaciiha ama uu sheeganayo tuqdacu yumnaahu midigtaa min alkuuci laga goyn fa in caada lahaa hadduu noqdo fa rijluhu lyusraa lugta bidix baa min mifsaliha kala baxa laga goyn fain yacud hadduu ku noqdo yusraahu bidixda oo miyadi gacana baa la goyn fain caada hadduu ku noqdona fa yumnaahu midigta oo lugta ah ayaa la goyn fain yacud hadduu ku noqdo fatacsiirun waa ganaaxun bikayra qatlin dilid la'aan ama fain yacud fatacsiir way wa qiila qatlun waa dilna waa layidhi oo beyd kalaasaa isagu odhanaya wayuqmasu waxaa lagee alqaطcu ay maxala alqaطci meeshii la tirayna bizaydin maqli zayd karaysa saliid karaysa ayaa la gelin waxa uu sheekhu leeyahay marka u horraysa ee uu xado waxaa la jarayaa gacantiisa midig ayaa kuuca laga jaraya halkaa mifsalka iyo halkaa kafka ee ay ka kala baxdo ayaa laga jarayaa haddii uu ku noqdo isagoo taa laga jaray waxaa la jarayaa lugta bidix ayaa mifsalka iyo halkaa hoose ayana kala baxa intaa faralka la maydho ayaa iyana laga jarayaa haddii uu ku noqdo intii lugtii bidixna la jaray gacanta midig ayaa la jarayaa hadduu ku noqdo lugta midig baa la jarayaa hadduu ku noqdo meeluu ku qaadaba marka afartaba laga jaro meeluu ku qaadaba hadduu haddana u noqdo waxa uu leeyahay waa la tacsiirayaa oo waa la ganaaxayaa iyadoon la dilin oo xadiid baa tilmaamayey marka shanaad hadduu ku noqdo in la dilo xadiidkaa shaaficiyadu waxay qabaan inuu mansuukh yahay ama yacni inuu mansuukh yahay bay qabaan ama waa laga xoog badayay bay dhahdaan ama yacni waa ka xalaashado mar hadduu tuugadana xalaashado oo uu xalaal u arko waa in la dilaa marka markaa shanaad waa nin xalaashaday markuu intaaba ku joogsan waaya nin xalaal u arkay wey ama fain yacud fatacziirun waa la ganaaxi wa qiila qatlan yuujibu hada alficlu qatlan ficilkaasi wuxuu waajibinayaa dil in la dilo weeye ayuu qiilkaasina leeyahy waxaa kaluu leeyahay sheekhu waxa la gelin meeshii la jaray saliid ama subag la kariyey dee waa xilliyadaa hore ee markaa iska bidaayg ahaydeen tolma iyo waxba toon iyo dhigjoojintoona la haynin yacni waxa sidaa daf loo siin markaa saliid ama suba kululsi xididadii iyo curuuqdii waxa la wixi o dhan afkoodii u gubto oo dhiiggu markaa uu isu taago mana aha xadkii oo lagu dhammaystiraye waxa weeye waa wax loo samaynayo maslaxada iyo danta qofka gacanta la goynayo sidaa daraaddeed bay dhaheen mu-anta iyo qarashkeeda isagaa lagu leeyay tuqdacu yumnaahu baa min alkuuci laga goynay fain cadda lahaa hadduu noqdo farijnuhu lyusra lugta bidixbaa min mifsalihaa kala baxa laga goyn fain yacud hadduu ku noqdo yusraahu oo min yaddin gacana baa la goyn fain caadda hadduu ku noqdona fa yumnaahu midigta ayaa la goynoo lugtaa fain yacud hadduu ku noqdo fataczirun ganaax baa la saari bikayra qatlin iyadoon la dilin wa yuqmasu alqacu ay maxalu lqaci meeshii la gooyana waxa la gelin bizaytin maqli zayd karaysa saliid karaysa ama subag ayaa la gelin baabu qaaطici ariiqi waddada kii goynaya ayuu baabiyey ama quطaacu طuruq kuwii dhuljiifka ahaa ee waddooyinka goynayey qaطcu ariiq waxaa la yidhaahdaa waa dadka waddada gelaya dadka ama xoolaha kaga qaadanaya ama laynaya ama cabsiinaya iyagoo awood cuskanaya ilaahay baana sheegay inuu kuwa aliya rasuulkiisa la dagaalamaya abaalkoodu inuu yahay in la laayo ama lugaha iyo gacmaha isweydaar loo gooyo ama in la deldelo ama in dhulka markaa laga eriyo laga musaafiriyo wa qaaطica ariiqi waddada kii jaray bilircaabi cabsiin ku jaray casirhu kaa ganaax waalaakhida linisaabi nisaabkii sariqada kii qaatay kafalyamiini midid kafkeeda iqdac jar warijlal yusraa iyo bidixda lugteeda fain yacud hadduu ku noqdo kafan iqdac kafan jar warijlal ukhraa iyo lugta kale in yaqtul hadduu dilo ow yajrax ama uu dhaawaco bicamdin si camdi ayanxatim waxa waajibi qatlun dilid wabilahdi qaadasho maca alqatli iyo dil wada jireen lazima waxaa laasimay qatlu in la dilo fasalbuhu alaaa saddex cisho dabeetana la sudho faid yatuubu marka uu toobad keeno qabla dafrin bih inta aan lagu guulaysan nubida waxa la tuuri wujuubu xaddin xad waajibiddii ayaa la tuuri laa xuquuqa aadami aadamiga xuquuqdiisii ayada la tuuri maayo waxau sheekhu leeyahay qofkii waddada gooyey ee aan cidna laynaynin maalna aan qaadanaynin laakiin cabsiinayay uun isaga kaa xukunkiisu waa in la tacsiro oo la ganaaxaa oo ama la xidhaa ama la musaafiriyaa oo yunfaw min alard waa yacni dhulka in laga eriyo oo la musaafiriyadaah kaasi waa mid ka isagu qaatay intuu waddada gala nisaabkii sariqada qaatay yacnii rubcu dinaar iyo wax ka sii badan qofka qaatay ee wax shubho ah oo ugu suganay aanay jirin ee shuruuddii sariqadii ay lahaydna laga helay isaga kaa xoola qaadadka ah ee nisaabu sariqa wax gaadhaya qaatay waxaa la jarayaa gacanta midig kafgeeda iyo lugta bidix ayaa la jarayaa oo si isweydaara an tuqaaطaca aydiihim wa arjulhum min khilaaf saayaddu sheegtay in lugaha iyo gacmaha si isweydaara loo gooyo wey haddii uu ku noqdo waddada goynteedii intii labadaa laga jaray waxa aad jaraysaa waxa weeye kafka iyo lugta bidix gacanta bidix iyo lugta midig ayaa la jarayaa kaasina waa marka uu yahay budhcad ayadu xoolaha un qaadataa haddii uu sameeyo dil ama dhaawacaad camdi ah ayuu sameeyey waxa waajibayaa yacni wax maalahu u qaadanayaa ma jiro laakiin camdi buu dilaya ama jaraaxa iyo dhaawac buu geysanayaa dadka waxyeelaynaysa waxa markaa waajibaya in la dilo haddii markaa uu xoola qaadasho ku darsadana oo dil iyo xoola qaadasho hadduu isku darsado waxa raacaya dilka deldelaad saddex maalmood in laga soo deldelo meeshaa uu wax ku laayinayu wax ku dhacay xoolaana ku dhacayay in inta la dilo saddex maalmoodna la sudho markaa kadibna laga soo dejiyo markaa la maydho oo la kanfo oo lagu tukado si markaa xaaladiisu ay u muuqato isla markaana ciqaabkiisu uu dadka wada gaadho kuwii kale ay ugu joogstaan marka waxaanu idhi kaa isku daray dilka iyo xoolaha waa in la dilaa lana deldelaa ka isagu dilka keliya geystay waa in la dilaa ka isagu xoola qaadad keliya sameeyey waa in gacanta isweydaar loo jaraa lugiyo gacan ka isagu cabsiin keliya un geystayna waa in la musaafiriya ama la ganaaxa ama la xidha hadduu toobad keeno kii dhuljiifka ama wadagooyaha ahaa intaan la qabanin ayuu toobad keenay nubida xuqina saasaa nusqa qaarkood odhanaya laakiin ma jirto waa nubida waxa la tuuri wujuubu xaddin xadkii waajibka ahaa ayaa ka dhacayo goyntii in la dilo lana salbiyaa iyo goyntii baa ka dhacaya ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim waa say aayaddu markaa tilmaamaysay markaa waxyaalaha xuduuddaa xagga ilaahay u sugnayd ee goyntaa iyo dilkiisu inuu waajibiyo deldelaadaasunbaa ka dhacaysaa laakiin xuquuqdii aadamigu ay lahayn ka dhici mayso hadduu cid dilay hadduu maal dhacay yacnii qawad iyo qisaas iyo markaa maalba waa loo dabageli karaa ee waxa dhacaya waxa weeye un waa xuquuqdii ilaahay un wa qaadica ariiqi waddada kii jaray bilircaabi cabsiin ku jaray casirhu kaa ganaax waalaakhida lilnisaabi nisaabkii qaatay kafalyamiini iqtaca kafka gacanta midig jar warjal israa iyo bidixda lugteeda fain yacud hadduu ku noqdo kafan warjala lukhraa kaf iyo lugta kala jar in yaqtul hadduu dilo ow yajrax bicamdin camdi u dhaawaco yanxatim waxa waajibi qatlun dilid wa bilahdi qaadid xooli u qaata maca alqatli iyo dilid wada socdana laazima waxaa laasimaya qatlun fasalbuhu dabeedna in la deldelo oo la sudho alaaatan saddex maalmood faid yatuubu markuu toobad keena qabla dafrin bihi intaan la qabanin lagu guulaysan nubida waxaa la turi wujuuba xaddin laa xuquuqu aadami aadamiga xuquuqdu lahaa maya wa hayra qatlin dil waxaan ahayn farriqan kala gee waqadim horomari xaqalcibaadi addoommada xaqooda hormari fal akhafa mowqican meel dhac ahaan ka fudud horraysii fal asbaqa alasbaqa ka horreeyo midbowga ka horreeyo horraysii uma aqraca kadibna waa u qorid ama aqrican u qori rid wuxuu halkan sheekhu inooga hadlayaa shakhsigii ayaa waxa ku kulmay laba cuquubo iyo wax ka badan oo aanu dil ku jirin waa inaad kala saartaayo aad kala bogsiisaa oo masala xadulqadaf iyo goyn ama xadulqadaf laba qof leeyihin laba qof buu qadfay ama gacangoyn iyo tuugaah iyo iyo xadulqadaf baa kulmay waa inaad kala geysaayo aad masalan marka xadulqadafka lagu dhufto intuu ka bogsanayo aada u kaadisaayo kadibna haddana gacanta la gooyaa si aanu ugu halaagsamin xidhiidhintaa labada xad si hadduu dil ku jiro waxan kalunbaa la horraysiinoo haddii qisaas iyo xadulqadaf loo haysto dee xadulqadaf gaal lagu dhufo dabeetana dilkana waa la raacay ilaa nafdiisii baa la hobsanaya kan nafdiisii damba lagama laheen markaa wa hayra qatlin farriqan waa siduu leeyahay waqadim xaqa alcibaad hadday cuqubaadkan xaq ilaahay leeyihiy xaq addoommadu leeyihiina ay ku kulmaan wax dilina aanu ku jirin xaqa addoommadu leeyihin baad xaqa ilaahay ka horraysiin waayo xaqa addoommadu yacni isqabsi iyo bakhaylnimu ku dhisan yihi xaqa ilaahayna saamaxaad buu ku dhisan yihi masala xadulqadaf iyo xaddu shurbi iyo xaddu zinaa ku kulmay dee xadulqadafkaa la horraysiinoo xaq ilaahay leeyahay ee xaq bini aadmu leeyahay xaddu shurbi xaddu zinaa baa laga horraysinaya laba dil dil qisaaseed iyo dil zino oo rajmina baa isugu yimi dee kan bini aadmigaa la horraysiinaya fal akhafa mawdican mawqican haddii ay xuquuqdan alla wada sugnaato ama addoommada waxaad horraysiin middo miduu ka fudud yahay masalan qofka zinaysta ee khabrina cabba ee tuugana sameeya xaddu shurbigaa la horraysiinaya xadka zinadaa lagu xigsiinaya xadka tuugadaa lagu xigsiinaya lana xidhiidhin maayo fal asbaqal asbaqana wuxuu jeedaa haddii xagga khifadiyo adayga ay ku sinmaanna midba miduu ka horreeya baa la horraysiin masalan koox ayuu qadfay hebel buu qadfay haddana hebel kale ayuu qadfay haddana hebel kale midba midkuu ka horreeya baa la horraysiin waxay ka dhigan tahay isagoo qof dila oo haddana mid kala dila oo haddana mid kala dila waxaa la yidhi kaa uu horreeyaa loo qisaasayaa inta kalena diyay yeelanaysaa uma aqarican intaa kadibna u qori tuur dad buu qadfay dad buu laayey waa la garan waayey say u kala horreeyeen ama waa la garanay lakiin waa laga jaahiloobay waad u qori tuuri markaa ka loo horraysiinayo wa hayra qatlin farriqan qatli waxaan ahayn kala gee waqadim xaqa alcibaadi xaqa addoommada horraysii fal akhafa mawqican meeldhicid ahaan ka fudud haddana horraysii fal asbaqal asbaqa ka horreeye haddana horraysii uma aqrican intaa kadibna yacni u qori tuur oo qori tuur ku kala horraysi allah acala halkaa inoogu joogo